markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana la socodsiinaysaa saare cabdi axmed
soomaaliya wakhtigan waxa ay maraysaa xilli xasaasi ah oo doorasho federaali ah oo tan madaxtinimeed dalka ah la wada sugayo in la qabto sidoo kaleeto waxa ay maraysaa xilli dhinaca kaleeto dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mida xubnaha dowladaha ka ah ee maamul goboleedyada ee iyaguna khilaaf uu kala dhexeeyo taasi oo ragaad gelin karta hanaanka doorasho ee dalka wakhtiga doorashada loogu talagalay inay dhacdo ayaa iyaduna sidoo kaleeto dhinaca kaleeto waxa uu yahay wakhti maalmo un ay ka dhiman tahay shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho xubnaha beesha caalamka oo la kulmay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajona waxaa qodobadii kasoo baxay ka mid ahaa shirkaasi in madaxweynaha uu ugu baaqo dhinacyada dowladda federaalk soomaaliya hoos yimaadee maamul goboleedyada in ay shir degdega isugu yimaadaan haddaba soomaaliya xilligan xaggey ku socotaa iyadoo wakhtiguna uu aad u yaryahay waa xubinta barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doonno waxaana marti ugu ah cabdirashiid khaliif xaashe oo ah madaxa hayadda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho mudane cabdirashiid soo dhow ayaan mar kale ku leeyahay waad mahadsantahay sahra waan dhowahay waa hagaag cabdirashiid bal haddaan ku weydiiyo shirarkan ay isugu imaanayaan xubnaha beesha caalamka iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaan waxyaabahaas aan kasoo sheekeeyey maxay ka bedeli karaan maxay ka bedeli karaan xilligan runtii dalka horta isaad sheegtay doorashadii la rabay in la qabto maalmaha ka haray markii horena waxaa la filaya doorasho ballaaran oo qof iyo codah haddana waxaa muuqata tii dadbanayd oo toddobiyo tobankii sebtembar wax lagu heshiiyey inay hirgelinteedii iyo hanaankii lagu qaban lahaa laisku marin lahaa intii hadda afar bilood ku dhowaad haddana sagaal beri ay ka hartay waktigii la dooran lahaa ama ka yar madaxweynaha iyadoon heshiis la ahayn marka anagu shir aan ku qabanay garoobay oo soomaaliyada in badanoo siyaasada ku jirto madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka mas-uuliyiinka socda iyo maaragtay aqoonyahan iyo fasbiye mucaarada iyo mas-uuliyiin horeba aan isugu yaarnay halkaasna xoogaha waxaan filaynay in maxaa la yidhaahdaa wax laisku soo dhaweyn doono laftigeedii waxna waa lasoo dhaweeyey waxna mar kadambe waa kala fakfakadeen kadibna khiyaldaan baan soo saarnay maalin dhaweed aan bulshada caalamka ka codsanayna inay madaxda soomaalida bareesharka ugu badan ku saarto in laisku yimaado maantana dee markii ay madaxdaas kulmeen iyo madaxweynaha madaxweynuhu go-aan buu soo saaray uu leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta gobolada madaxda ka ah iyo anagu waxaan ku shiraynaa dostimareeb kadibna baarlamaankaan la hadli doonaa marka waa tallaabo fiican dee hadda in laysku yimid inkastoo aan jeclayn september seventeen kadib macnaa octoober iyo november iyo december iyo in lays arko oo hadda doorasho dhexda looga jiro maanta xildhibaanada ama ay haaf jiraan ama qaybtood ay jirto laakiin waxa ayaan daraa in september nine la geli doono iyadoo hal xildhibaan la jirin oo wakti uu dhici doono haddii dhuusamareeb lagu soo heshiiyo oo hadda qorshe shaqada lagu bilaabo lagu febraayo haddii qorshe shaqada lagu dardargeliyo febraayo maxaa la dhahaa saddexdeeda ay kasoo baxdo dhuusamareeb waa alxamdulilah laakiin waxaa uun dhici doontaa in february sideedeeda la dhaafo oo madaxweynuhu waktigiisu dhammaaday doorashadii ay sii socoto bil iyo laba iyo saddex baa la daahi karo marka waa tallaabo fiican madaxweynuhu laakiin waxay ahayd soomaalidana inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga haddase haddii uun isaga ilaahay haddii uu hawshaan ay soo dhawaatay waa tallaabo fiican waayahay barnaamijka dabcan waxaa qayb ka ah had iyo goor oon fursadaha siina dhegeystayaasheenna si ay aragtiyada iyo su-aalaha ay qabaan ayaguna ay noola wadaagaan dhegeyste ayaa khadka telefoonka ku jiro waxaan jeclaan lahaa walaal magacaaga inaad ku bilowdo iyo dabcan barnaamijkan waxaa rabta inaan uga qayb geshid
sahray waa mahadsan tahay iyo cabdirashiid oo marti ku ah magacayga waa yuusuf sheekh cali oo jooga yurub dhegeystayaasha v o eda ku xiran cabdirashiid waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo la xiriirta doorashada iyo hanaanka geedi socodka soomaaliya su-aasha koowaad waxay tahay madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda iyo baarlamaanku waktigooda waa dhacay haddii doorashadu ay ku dhici weyso sideedda febraayo maxaa xigi karaa oo dhici karaa su-aasha labaad waxay tahay waxaa la hadal hayaa in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanku mudukororsi sameeyaan haddii doorasho u dhici weyso marka ma laga yaabaa laftirkeedu in xal ay u noqdo oo islahaydkan looga baxo waan mahadsantahay wasalaamu calaykum aad baad umahadsantay yuusuf waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd yuusuf waa mahadsan yahay horta soo warwari aid doorasha dee inay ka dhici kara waa muuqataayo hadda wax dadkii u diyaara ama heshiis ama hamaan midna ma jiro haddii laakiin shanta saddexdeeda markii la shiro bisha saddexdeeda la shiro lagu heshiiyo maaragtay hamaankii lagu dhaqaaqi lahaa iyo road mapkaas oo markaas ay sagaashan beri qaadato in xildhibaanada iyo aqalka sare iyo lasoo xulo oo markaas madaxweyne la doorto dhib ma lahan madaxweyneyaashii horeba inkastoo dee aada loo dahayo ilaa febraayo toddobiyo tobankeedii laiska daba kalaabanayay oo waktigaas runtiina madaxweynuhu lagu xamanayay ama lagu tuunsanaa asagu kuwa kale ay ku qaylinayaan waran isku nimaano waran isku nimaano asagu uu maarata runtii lagu eedeynaya inuu cag jiidaayay laakiin isagoo sagaal beri u hartay hadduu hadda shirkaas qabto oo haddana heshiis kasoo baxo dhuusamareed oo la yidhaahdo aan saddex bilood kusoo gabagabeyno xasan sheikha oo ila talaaraxday taas dhib ma noqonayso laakiin su-aashaada labada yuusuf oo la xiriirta oo wakti kororsi wakti kororsi iska kooban oo technicala oo shaqada inta lagu qabanayo shaqada socoto oo raallina laisaga wada yahay oo doorasho lagu mashquulsan yahay waa waa waa la hirgelin karaa laakiin in wakti kororsi hal dhinac ka socota oo unilateral ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ama mid ka mid a labada aqal ama labada aqal ay samaysteen ama qeybo ka mida intaas ay samaysteen adduunkuna ma yeelayo soomaaliduna ma yeelayso oo dowladdan dowladda ku baaqi jirtay wey hal qof iyo hal cod baan gaarsiinaynaa markii dambena aqbashay maxaa lahaa doorasho dadban laakiin muddo kororsi iska dheero lix bilood iyo siddeed bilood iyo inay heli karaan u malayn maayo sababto iyaga hadda afar bilood dhumiyey ama lagu tuunsayay inay dhumiyaan laakiin haddii laisla ogol yahay saddex bilood laba bilood lixdan beri sagaashan beri dhib looma arki doono laakiin midaan heshiis lagu ahayn ma ay hirgeli karto oo hadda waa laisku qabsanaya waa hagaag sida dhagaystahaasi ugu dhiga xataa haddaan sii dabagalno dowladda federaalka dhinaca kaleeta caqabado xoogan ayay kala kulmaysaa labada maamul jubbaland iyo puntland dabcan markii dhinac loo fiiriyo oo ayaga laftirkooda muddaba diidanaa xataa in guddiyadii doorashada iyo heshiiskii lagu heshiiyey sebtembar wax ka duwan la yimid marka maamul goboleedyada laftirkooda soo caqabad dhinaca kaleeta ma ahan oo hanaankii dowladnimo xataa habkii looga gudbi lahaa ayaga laftirkooda haddee wax walba diideen ama inay guddiyada xilli hore keenaan soo caqabad kuma aha hanaankii doorasho inay wadanka ka dhacdo ama hore loo socdo haddii dooda laga bilaabo guddiyo keen baa la yidhi guddiyo keenaa la yidhi gudiyadiina waa diideen haddii halkaas laga bilaabo waa dhici kartaa maxaa la yidhahdaa in dee la dhaho waa niman maxaa la dhahaa cag jiidayo oo aan la shaqeynahayn dowladdii iyo madaxweynihii haddiise siyaasada soomaaliya siday u taalay ama afartii sano oo maaragtay iyo waxyaabihii dhacayay iyo sidii waxyaabihii meelihii laysaga dhacay la fiiriyo ama haddii guud ahaan fikradda kala duwan oo federaalismka laga qabo oo qofba u maaragtay si u arko ama xamar ha joogo madaxweynaha ahaado ama gobol ha joogay aan weli aan heshiis laga gaarin dastuurkii aan dhamaystirinayo guud ahaan madaxdii aqal labada dowla heer oo dowladeeda aan maaragtay kulankooduna badnayn iyo wadashaqeyntooduna badnayn taa haddii loo fiiriyana waxyaabo oo siyaasada la xiriira waxyaabo dadka madaxdaayo talada gacanta ku haya la xiriira iyo waxyaabo federalismka fikradaha laga haysto la xiriira iyo waxyaabo dastuurka iyo sharciga la xiriira baa caqabada ku ahaa wada shaqeynta labada dhinac qolo kastana markay gar naqsato wax badan bay sheeganaysaa oo ay dhici karto inay ku gar leeyihiin marka waxay u baahan taha arrintaas si guud oo ballaaran oo ka baahsan liisken baa la rumiyey markiian ayaa tiri ka baahsan in loo fiiriyo waayahay cabdirashiid maadaama hore aan u sheegay in barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siin doono dhegeysto kale ayaan rabaa inaan bal u yeero soo dhowow walaal magacaagana ku bilow magacaygu waa maxamed cabdinuur diini sahra waa ku mahadsan tahay jaaniska aad isiiseen v o a haddii aan ka hadlo barnaamijkan waxaan dhihi lahaa aniga soomaalidu ha isku tanaasulaan intii ay gaalana soo kala dhexgeli lahayd iyo qaramada midoobay marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha heshiis ayay maamuladu la galeen heshiiskaas waa in la fuliyaa siduu ahaa waa in loo fuliyaa ayaan dhihi lahaa marka waxaad leedahay isu tanaasulaan soomaalida inta ayaga lasoo dhexgeli lahaayo wakti ha ha ha eegaan soomaalinimada ha soomaalinimada ha eegaan ayaan dhihi lahaa madaxweynuhu in badan ayuu tanaasulay madaxda maamul goboleedyada khaasatan puntland iyo jubbaland oo heshiis hore ula soo galay madaxweynaha hadda ma garanayo waxa ku qasbaya inay heshiiskii hore ka laabtaan marka waxaan jeclaan lahaa in ay u tanaasulaan oo madaxweynahooda ay dhegaystaan madaxweynuhu heshiisuu la galay baarlamaankuu geeyey heshiiskaas waana heshiiskaasna waa heshiis ay isku raaceen ayaga oo dhan waata waad mahadsan tahay maxamed waayahay waxaa jirta in beesha caalamka wakhtigan ay cadaadis saarayso dowladda federaalka ah cabdirashiid khaliif dhinac markii laga fiiriyo in doorashada ay dhacdo in wax walba sidii la rabay ay u dhacdo awalna khilaafaad ayaa dabcan jira haddii khilaafka uu sii jiro oo xal la gaari waayo muxuu noqon karaa xaalka
haddii hal iyadoo aan la gaarin waktiga sharciga iyo madaxweynuhu dalka inuu maamulo oo bisha febraayo sideedeeda haddii la gaaro iyadoo xal jirin welwel baan ka qabnaa inay fooda dhacdo oo la isdagaalamo oo dhibaato dhacdo marka aada bay khatar aan u dareemeynaa sababtoo ah macnaha doorasho lagu murmay oo aan heshiis laga ahayn waxay waxaa ka dhasha maxsuul aan heshiis lagu ahayn waxaana runtii dadka soomaaliyeed xusuusinaya dhegeystayaasha maraykanka oo laba boqol oo sano jiray oo hay-ado ballaaran haysta baa hadda doorashadii oo macnaha wax weyn oo hadda deero deero ku hartido aan la isugu qabsan karin baa madaxweynihii hadda meesha ka baxay muran badan geliyey wixii ka dhacay iyo khatarta maraykanka geliyey isay hadda u kala fogfog yihiin iyo foodada iyo kala aaminbaxa iyo warar ka dhashayna waa loo jeedaa haba yaraatee soomaaliya ma xamili karto adduunyada dadka san culamada political science ama siyaasadda ee ka hadla africa khataraha ugu waaweyn waxay soo gaaraan iyo dunida saddexaadba markii doorasho dhacdo oo doorashada macnaha khalkhalka amniga ugu weyn iyo dhaqaaluhu khatarta u galo waa doorashada sababta doorashadii la rabaa in la boobo doorashadii la rabaa in maaragtay kala muraadsado markaasi africa o dhan khatar ku galaan iyo dunida saddexaad maraykankan hadda tusaala loogu jeeda isagoo wadan ballaarana soomaaliya marka waxaas ma wax xamili kartaba madaxweynaha xafiis ku degan yaha furaha new ugandaysa hayo u arjiyeya kuwa gobolada badankooda waa saas maxaa la airboorka ajaaniba waardiyeysa airboorka baydhabo ajaaniba waardiyeysa kakismaayo ajaaniba waardiyeysa marka dalkan laba iyo labaatan kun oo ciidamo ajnabiya lagu haweenka ragka seexda oo murmaaya ay ku seexdaan maxaa la in badan oo kamid a shabaab baa haysta shacabkana shaqa uma socoto waxbarashadana lagama bixiyo caafimaadna lagama bixiyo ciyaalkoodana iskool lagama bixiyo shaqa abuurna looma sameeyo marka runtii dad saas u dhiban in laysku dhex murmo wadan xamili kara maahan meeshaan waxaa kaliya aan haysanay labaatanki sano labaatankii sano lasoo dhaafay saar adoo raalliya waxay ahayd doorasho aan muran gelin oo sharaf leh oo gacmaha la wada taago haddana macnaha tiibaa macnaha lagu wareersan yahay runtiina macnaha annaga markaan tacaliiqinayno reer kasta qofka odayga u ah waa runtii mas-uuliyadda koowaad saaran tahay marka madaxweynuhu asagaa meeshaan waa yeelka asagaa madaxweynaha ummadaan waa asaga hogaamiye u ah asagiibaa lala'aa oo soo fadhiisa oo dalka ka garbaxa lala'aa oo muslimkii iyo ajaanibtii ay dhahaya madaxweynuhu shir dalkaan hoo qabto shir hoo qabto shir hoo qabto alxamdulilah rabbi caalamiin hadda hadda ilaahay uu soo shulansiiyey laakiin hadda ka horna juun maruu shir qabanayay axmed midoobena ictiraafayay yamamota twitter soo saaray oo maaragtay ku shidaayay maantana ajaanib baa la kulantay markay kasoo kaceenna inuu wixii anagu aan ka baryeynay laba bilood ka baryeynay ama dadka kaleo siyaasadda laleh ee afar bilood ka baryahayeen inuu sameeya hataa anagayna dhibaysaa oo horta asiga anagu wejigeeni wey anaguna matala laakiin haddana haddii laisku imaanayo waa waa wax lagu farxo oo lasoo dhaweeyo wey laakiin runtii saacaddaana ma ahayn goor la aqbalo dadka laga aqbalayna ka hor in la gartay ahayd ama soomalia laga aqbalo laakiin dalkan herigherig ma geli karo waa in doorashada dadka oo dhan ay raalli ku yihiin qof kastana uu janis uu kusoo baxa leeyahay qof waxaa laisku haysta waxa weeye markaan tartamayno waa inaan lawadeenoo janis aan kusoo bixi karno aan leenahay laakiin bahal sallaxan oo sida gobolada ka dhacday oo xataa lagu tartami waayey taasaa dadka qaarkiis ka diidiitan yihiin waa tahay sida aan qiyaasayo toddobaadyadii ugu dambeysay culeyska beesha caalamka ee saaraysa madaxda soomaalida way soo jirtay puntland ay tageen jubbaland dhinaca kaleta ayay la hadlayeen marka waxaa jirta wakhti cabaara wax soo socday oo hadda keliya maanta aysa soo boodo ahayn bal dhagaystaha kale ayaan jeclaan lahaa inaan asna khadka telefoonka soo geliyo oo aragtidiis uu nala wadaago soo dhow walaal magacaagan ku bilow magacaygu waa axmed daahir xorow oo jooga magaalada birmingham ee wadanka u k cabdirashiid waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waxaan weydiin lahaa cabdirashiid adinkuma u muuqataan in aad garab la safanaysaan maadaama aad hay-ad cilmi baaris aad tihiin oo aadan dhinacii kale war aadan ka keenaynaha oo aad mar waliba aad la safataan dhinacii mucaaradka iyo maamul goboleedyadii annagoo og inuu madaxweynihii uu diray waf- wafuud badan oo wasiiradii ka mid yihiin oo ra-iisul wasaarihii ka mid yahay oo gobolada qaarkood ay tageen ay wadahadalkii diideen markii dambena ay beesha caalamka ka ogolaadeen inay soo magacaabaan guddiyadii so lama dhihi kara marka dadka soomaalida ee maamul goboleedyada madaxda ka ahi inaysan dawladda dhexe ogolayn laakiin ay ogolyihin mar walba in wax loo yeeriyo midda labaadna adiku aad dhinaca aad la safateen laftirkiina oo aadan dawladdii dhexa iyo midnimadii dalkii aadan ka shaqaynayna laftirkiina aad fiirinaysaan dhinacii mucaaradka oo laga yaabo inaad aan islaan ahay shaksi ahaanteed aan islaan ahay inaad wax gooniya aad ku qabtaan
axmed waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay horta midda koowaad annagu ma- muqdishoan ku noolnahay farmaajo markuu madaxweyne farmaajo markuu ra-isul wasaarahaana anigu wasiir baanu ahaa maalintu ka waxaan imaanayay oo uu noqonaya ra-isul wasaarena anagaa isla soconay oo madaxtooyada sheekh sharif ugu keenay markuu kasoo baxayna ra-isul wasaaru ahaa marka he's my friend inta shaksi ahaan madaxweynahan isla xibaan nahay bal intuu maraykan ka safro uu toronto igu soo booqan jiray anoo isbitaal way iga jiran yahay marka shaksiyan saaxiibaan nahay hadda wax naga dhexeeya ma jiraan wasiirna waa usoo ahaa siyaasadana waa isku waa isla soo halganay midda ku saabsan marka cidna hadda aan wax xaklinayna ma jirto markii xasan sheekh madaxweynaha ahaana saasaan runta xasan sheekh ugu sheegi jirnay oo intaa hadda aan sheegayno war doorashadii aan lagu lagu shuban war doorasho saxa laga shaqeeyo war banoniga dalka hala dhigo dhulka hala dhigo war dalkaan misko dhexdiisa la isku feerfeero ma lahana tartiib waa- waa- waa- dadka dhabarkood baa la saaran yahay kiisaska waalka hala joojiyo war doorashada la boobaya hala joojiyo marka madaxweynuhu markuu saxsan yahayna waa sheegnay hadda waa nigi dhahayay shirkaa inuu ku baaqi waa fiican yahay Ee, inkastoo wakti hore in in la qabta ay ahayd maadaama waktiga hadda uu dhammaan rabo maalma ka hareen marka annagu wax taxaliilino maadaama aan dalkeena dhex joogno siyaasadana fahamsanay dadkoo dhanna la hadalno wixiina la saxsan baan sheegnaa Ee, maamul daraasada hadda hadaa ugu dambeysay oo maaragtay aan doorashooyin ku saarnay Ee, si kastaan dhinac kasta waa ka hadalnay Ee, marka guud ahaan annaga dan gooniya oo dalkan inuu horey u socdo oo dimuquraadiyadda la- la adkeeyo oo dib u heshiisiinta socoto oo aan la isboobin oo eh, kama shaqeyno gaar ahaan marka siyaasadda ku faltamaayo eh, macnaha qofkaas inuu soo noqdo oo oo buu rabaa laakiin waxaa la rabaa in loo dhigo cayaarta mid aada soona bixi kartid lagana adkaan karo sheekh shariif waktigiis iyo cabdiweligaas labadooda musharaxiin bay ahaayeen labadooda waa laga adkaaday nin eh, markaas miskiin ahaayo banaanka joogay oo aan awood lahayn xasan sheekha ka adkaaday farmaajo markuu madaxweynaha noqonayana xasan sheekh waa meesha u shidnayd oo awood badan lahaa laakiin farmaajo maaragtay banaanka markaas joogaa soo baxay tan kalena waa in dad kale soo bixi karaan asna soo bixi karaa waxaa lagu gaari karaana sida cayaarta loo cayaarayo in eh, wax laysla og- ogyahay tahay madaxweynaha waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a saad westi uu doorasho ka qabtay shariif xasan ethoobiyankii waa yiri saaxib iscasil inuu kuma waardiyeyna iska bax roogowgana waa la xiray isaga iyo dawladda ka shaqeynahay waxaa lagu haystaa salad hirshabeelle iyo galbiga waxtaa dadkii tartami lahaa ma ay tartameen faraha isaga qaaday waxay dhaheen baasaan dhinac bay ka rabantay lama tartami What?
karno madaxweynaha waxaa lagu haystaa jawaari oo qaylinhayo xilka ka saaray oo ka ceediyay guddoomiyihii ba- eh, dus- macnaha aqal guddoomiyihii maxkamadda sare oo qaylinhayo xilka ka ceediyay khayrra oo qaylinhayo xilka ka ceeriyay lagaana waxaa la yidhahdaa lagaana eh, xataa tirsan maayo saaxiib qulqul uu ku yidhi marka waxyaabahaas waxyaabo oo oo qof Waa- kasta ujeeda waaye waata annaga cabdirashiid maadaama hay- hay-ad olimbaaris aan nahay wabay waa dhameyna annaga hay- hay-ad olimbaaris haddaan nahay markaan sheegno inaan mucaarad nahay maahane facts baan sheegaynaa madaxweynaha waxaa la rabaa laba laba goor buu xilal qabtay labadaba eh, wuu helay haddana inuu doorasho dadkoo dhan u siman u qabto hadduu soo guulaystana waa la taageerayaa shacabkana taageero fiican buu ka haystaa siyaasiyiintuna waa taageerayaan laakiin doorasho macnaha doorasho iyo shaqo eh, reer midoobnimaayo indha cadaysa dalkan waxaas kamaba hirgeli karaan waa in dowladda dhexda iska yaallo dadkoo dhan ku tartami karaan qofkii nasiibkii sayahan u qaadan karo marka madaxweynaha labadii dane camalkiisa iyo wuxuu sameynayaa la fiirina mucaaradkana waa la fiirina xasan sheekhan waa fiirin jirnay kuwa ka dambeeyana waa fiirin doonaa waata waxaa jirta madaxweyneyaal sidoo kaleeto een, ah, s- qaarkood saddex ra-iisul wasaareyaal isku badbedela wakhtiyadoodii khilaafka iyo xubnaha dowladda dhexdeeda isbabedela waxaan filayaa inay tahay wax uun soo jireen iska ha-ida laftarkeeda saad u sheegtayba een, ah, wakhtiyada markii l- ugu dambeeyay la fiiriyo dowladihii kumeel gaarka ay kasoo jira dalka bal waa tahay haatan dhegeystayaasha aan dib ugu noqda dhegeystaha ugu dambeeya fursadda aan siinaya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo magacaa ku bilow walaal
magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaa soo wacayaa norway adiga iyo madaxa heritage baan idin salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo hay-addan heritage madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku baaqay in laysku soo dhowaanayo oo maamul goboleedyadii uu yeeray hadda waxaa la ballansan yahay kowda bisha in samareeb lagu qaban doono shir looga hadlayo doorashooyinka heritage iyagu diyaar ma u yihiin wixii macnaha dawladdu waxaa loo igmaday inay doorasho dalkan gaadhsiiso heritage diyaar ma u tahay in ay ku gacan siiso dawladda soomaaliya sidii uu u qabsoomi lahaa shirkan ka dhacaya ee dhuursamareeb doorashadana looga hadli doono
waad mahadsanta cabdirashiid cabdirashiid khaliif
waa mahadsan yahay walaalkay runtii dowla dowladda federaalka iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale xataa hadda ama la magacaabay ama la magacaabi doono oo doorashooyin ka qaabilsan dadkaasaa runtii doorasho qaban kara anagu imkaaniyaad iyo infrastructure ama awood aan doorasho ku qabanana ma lihin anagu khubaraa hay-addan khubaraa joogta siyaasadda iyo ka faalloota waxyaabaha laakiin dowladdan ku caawin karno waa ku caawinay oo waxaa kamid a hadda ayaan dhawey daraaso ballaaran oo ku saabsan sida shaqa abuurka iyo xirfad abuurka wax looga qaban lahaa ama karaanka bulshada soomaaliyeed baan laba sano ka shaqaynaynay oo guddoonsiinay oo ay soo dhaweeyeen wasiirada ku shaqa loo qorsheyn iyo maaliyad iyo waxbarasho iyo shaqay shaqaalaba leh markii aan fakaarayaasha caalamiga tagno hadda ayaan dhawey maraan xataa annaga aan ka hadalnay aqalka sare aqalka maxaa lahaha maraykanka aan ka hadalnay oo congaresska dalkan ha loo gurmudaaniyo shan boqo saddex boqol oo malyan ay lacag helaan oo maxaa la yidhahda oo soo gasha laakiin wax billions dollars bay u baahan yihiin marka ha laga daayo hagardaamada marka fagaarayaasha caalamkana waa ka caawinaa wixii aan khibrad gooniya ku leenahayna waa ka caawinaa doorashooyinka xataa aan soo saarino ama waxbarashada uga hadlayna ama beeraha uga hadlayna ama xoolaha uga hadlayna ama covid nineteenka khata khatarta ogeysa uga hadlayno waa wax dalka wada anfacaya markii aan aragno in wax khariban yihiinna waa u sheegnaayo laftidoeda waa hiil weeye in loo sheega laakiin doorashada hay-adaha loo samayn karo ama iyagaaba maarata nooga fara duduuban waa tahay su-aasheeda ugu dambeyso adigoo soo koobaya cabdirashiid khaliif xaashi maxaad dhinacyada soomaaliya dhihi lahayd maadaama dad badan ayba hadda heritage leeyihiin dowladda maxaad ka caawin kartaan iyo dhinac baatiin adinka laftarkiina aragtidiina haddii la maqlo maxaad dhinacyada dhihi lahayd
annaga waxaan dhihi lahayn madaxweynaha dibaaqa caawa usameeya waa baaq fiican in mas-uuliyiinta gobolada kolena ay kasoo qeyb galaan waa ku talinaynaa qodobada laysku haystana hadda ma ballaarna oo saddex qodobbaa laysku haystaa mid waxa weeye somaliland xildhibaanada kasoo jeeda guddiga xuli lahaa waxaan leenahay guddi isku dhafan oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo dadka uu matalo iyo guddoomiyaha aqalka sare dadka uu matalo labadaas kooxood inay sii wad diyaariyaan guddi ay isla ogol yihiin shirkiiba ay dhawaan wayan noogu sheegaan arrintaas inay diyaar u yihiin shirkiiba ay dhawayaan oran shirkii garow aan ku qabanay dadkaas waxaan ka codsanay inay liiskada soo gudbishadaan oo madaxda usii gudbiyaan oo saas lagu afjaro guddigan kale oo doorashada maamulahayana ama heer federaal ha noqoto ama heer heer gobol ha noqoto dad loo qaateena oo dadkao dhan ku kalsoonaan karaa jiree dalkaas in loo badiyo oo lagu daro oo bulshada rayidka iyo aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo culamada iyo dad loo qaateena oo ammaano leh oo hawsha sida ugu hufan ka bixi karaa soomaali ka buxo oo laisla ogol yahay labada qolna kalsooni ku wada qabi karaane heer federaal iyo heer maamul goboleedka dad hufan oo doorashada ammaanadaas waajibkaas si wanaagsan u gudan karo ha loo magacaabo arrinta gadana hadda ka horna daraasa aan soo saarnay maalindhaweyda ama faallo aan soo saarnay oo ku sheegnay oo qodobka saddexaad oo laysku haysta ah arrinta gadana waxaan soo jeedinaynaa in maxaa la yidhahdaa guddi horta dib u heshiisiin laga sameeyo oo dadkan ama heer deegaan oo gado dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland iyo federaalk ha noqoto maxamedoobe iyo madaxweyne farmaajo inay dib u heshiisiin rasmiga ka shaqeeyaan markaas danahooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo beerahooda u fashaan oo markaasoo kale gobolkao kale guddi laysla ogol yahay maamula laysla sameeyo laysla magacaabo oo loo qaateena labada qolba kalsooni ku qabto guddigaas gobolka ay maamulaan intii hal sana ah kadibna maxaa la gudi doorashaha ee lagu kalsoon yahay in loo diro marka in la heshiiyo oo aada loo heshiiyo oo nabadda laga shaqeeyo oo laysku tiro baa madaxda soomaaliyeed kula talinaynaa shacabkana inay aysan noqon dad shacab kaliya tuma ama dad niyadda ka jabsana ay noqdaan dad dalkooda ka naxayo oo dadka talada haya iyaguba inay isku xaq iyo iswaajib saaran tahay ay kartaan oo ka hadlaan wixii dalkan ku haboon oo qof qof marti ogaha isa jira in la ogaado aad iyo aad ayaan wakhtigaa kaaga mahad celinaya cabdirashiid khaliif adigaa mudan saar
madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee heritage ayuu kaasi ah cabdirashiid khaliif oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti igu ahaa asagii dhegaystayaashii ka qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo